waa fursad weyn weeye caawa dhallinyaradii muqdisho joogtay iyo dhallinyaradii minneabolis joogtay intaba in ay wada xidhiidhaan ismaqlayaan su-aalahoodii afkaartooda dhegaysan doonaan aad iyo aad ayay fursad u tahay d o a duna waa mahadsan tahay intaa kadib dabcan dalkan kama soo bilaabanin dowladnimadiisa cusub afartii sano lasoo dhaafay dalkan sagaashankii burburaa ka dhacay labadii kunna waxaa la sameeyey dowladdii kumeelgaarka ahda ugu horraysay oo magaalada carta lagu soo dhisay intii ka dambaysana dowlado badan oo isku xigxiga oo kumeel gaar ah ayaa dalku soo maray ilaa laba kun iyo laba iyo toban muddada wax badanaa lasoo qabtay inkastoo caqabado badan dhib badan dalka jireen dowlad kastoo kumeel gaar waxunbay ku soo kordhinaysay duruuftii markaa dalka ka jirtay waxbay ka xalinaysay waxbaa muxuu ahay fikr cusub iyo dadaal cusub ay kusoo kordhinaysay labaiyo toban sano kumeel gaara kadib sanadkii laba kun iyo labaiyo toban ayay dhammaatay dowladdii ugu horraysay ee soomaaliya oo aan kumeel gaar ahayn burburka kadib ayaa naloo dhiibay bishii sebtembar laba kun iyo labaiyo toban dabcan dhinaca sharciga iyo dhinac walba dawladda aan anigu madaxweynaha ka noqday kumeel gaar ma ayan ahayn laakiin haddana markaad hoos u dhugato shaqadii aan qabanaynoo dhan waxay ahayd shaqo xilligii kumeel gaarkaahay in lasoo qabto ay ahayd oo uun duruuftii jirtay iyo asbaabo kale loo qaban waayey laakiin inkastoo in badanoo shaqadii kumeel gaarka loo baahnay la qabta haddana qaar badanoo ka midoon maanta la tacaalayna weli waxay ahaayeen shaqooyinkii xilligii kumeel gaarka ahaa la qaban lahaa muddadaas aan jirnay annagu waxa aan muhiimadda saarnay in mashaakilaadka soomaaliya oo aad iyo aad u tiro badnayd mushkiladda ugu daran ee siyaasadda in aan xal u helno inkastoo mashaakilaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca dhammaan ay iswada wataan oo isla socdaanoo mid inta laga tago mid kale oo keligii la hormari kara aanu jirin haddana muhiimadaha ama hortabinta ayaan ku shaqaynay waxaan xoog saarnay mushkiladda siyaasaddana inaan xalino hay-adaha dowladnimada ee dowladnimada hayn karana inaan dhisno tallaabada ugu horrayson qaadna waxay ahayd dowladnimada magaalada muqdisho ku koobnayday muddadii labaiyo tobankii sane annaga naga horraysay magaalada muqdisho inaan ka bixinno oo aan gaarsiinno dalka daafihiisa kala duwan maanta dowladnimada soomaaliya maslaxadda ummadda soomaaliyeed nabadda amniga horumarka muxuu ahay bulshada adeegooy bulshada u baa dhammaan meelo muqdisho ka fog fog ayaa lagu qabtaa looga hadlaa dadaallo badan looga jiraa dalkani markaa dal wuxuu ahaa muddo dheer dhulkiisu dawlad la-aan uu ahaa oo xukuumado iyo wax maamulaha aanay ka jirin asbaabtaasna asbaabta shabaab uu dalkaani inta u soo guuray oo u degay ayay ahayd marka maanta dalka maamulaha ka jiro dadku ay doorteen dabcan maamuladaasi wax badanoo ka mid a waa u dhiman yihiin waa tabar daran yihiin waa dhaqaalo daran yihiin xirfaddii dawladnimada iyo dhaqankii dowladnimada in badanoo kami waa ka maqan yahay dhulka ayay ka taliyaane loo igmaday dhammaantii ma kontaroolaan waxaasoo dhan way jiraan laakiin waa maamullo dhismay curtay oo curdan ah oo kori doono haddii alla yidhaahdo dhowaanna hana doono guud ahaan dalka oo dhan haddii alla yihahdo marka waa mid ka mid a haddii aan soo qaado dhinaca maxaanku idhahdaa siyaasadda intaa aan samaynay amnigiiyay raad ku yeelatay dhaqaalaha bulshadaay raad ku yeelatay adeega bulshada la siinayay ayay raad ku yeelatay oo intaba wax la taaban karo ay ka qabsoomeen marka middaasaan ku horumarin lahaa marka waxaad leeda madaxweyne afartii sane hawshii aad soo qabatay way istaahishaa in dib lagu doorto
dabcan sidaad og tahay dad dadkeenna siyaasiyiinta ee dalkan joogaa oo anigu aan ka mid aha kuwa ugu da'roon inta kalena dhallinyaro ay yihiin dabcan wasiirada waad aragtay baarlamaanka waad aragtay maamul goboleedyada qaarkood in badan kamid aragtay dadka talada ku jira waa dad dhallin yar inta badan ama qaarkoodna dhashay qaarkoodna soo hana qaaday muddadii ay dhibaatadu ka jirtay marka ma qabno dad career politicians ah oo siyaasadda inta meel hoose ka soo bilaabay ku soo koray oo maxaanku idhahda ku soo gaaray meel aad u sarraysa marka dhammaanteen waxaan nahay pioneers iyo entrepreneur political entrepreneurs marka khaladaadkeenna iyo waaye aragnimo yaradeenna wax badan marka afartii sano lasoo dhaafay annagu waxaan leenahay waaye aragnimaan kasbannay dadaal badanaan abuurnay wax badan oo horey loo dilivergarayn waayey ayaan delivergaraynay annagoo ku duldhisaynay wixii muddadii kumeelgaarka lasoo qabtay in badanoo ka mid ah kusii duldhisaynay ayaan meel badan soo gaarsiinay waxaan garanaynaa maanta bilowgii sannadii aan ahaynay waayo aragnimayaradu wixii ay naga naga naga gaabiskii ay noo keentaan garanayna waa sababtaas sababta aan u arkayna in fursad kalena la siiyaahi inay dawlad dhisidda soomaaliya iyo nabadda soomaaliya ay u tahay value adid oo maxaanku idhaahdahay wax qiimo ku soo kordhay oona dedejin kara safarka dawladnimada waa tahay
waxaan waxaan aaminsanahay dabcan magaalada muqdisho taariikhdeedii dambe ee ama taariikhdeedii hore haddii dib loo raaco waxay ka mid ahayd magaalooyinka qaaradda afrika ugu ammaan badan xagga ammaanka oo xorriyad iyo meel walba iyo wakhti aad doonto saacaddaad doonto aad socon kartid dhibaatadii dhacday dagaaladii sokeeye burburkii kadib hadda amni darrada muqdisho ka jirta ama soomaaliya ka jirta guud ahaan waa midda argagixisada way jirtaa hay-adaheenii dawladda ee mas-uulka ka ah amniga in ay sisi meelo qaarkood inay ku liitaan ama ku tabar daran yihiin laakiin mushkiladeenna amni ee maantana haysatahay waa argagixisada waxaan hubaa haddii aan dib ugu noqdo dhallinyarada joogta minnesota ama joogta london ama joogta bariis toban sano ka hor sidii loogu noolaa minneapolis iyo sida maanta loogu nooleeyay ama minnesota sida loogu nooleeyay sida maanta loogu nooleeyay waa kala duwan tahay wixii la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayahay toban sano ka hor ama shan iyo toban sano ka hor waa kala duwan tahay marka finomenadan cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo nagu soo wada kordhay dadku inay amni darro dareemaan xaq bay u leeyihin laanna baabuur kastoo meesha marayo goor buu kugu qarxi doonaa ma garanaysid ma marka qaarkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhexdiisa miyuu miyuu isku qarxin doonaa kan kula dukanaya ee masaajidka jamaacada kugula jiraahi ma isqarxin doonaa yacni waa uncertainty waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhanna ku dhex dhunsan ee mujtamaca inta ku dhex milmay ku dhex jira dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii iyo wuxoodii aad loo loo ta'fiiriy waayo waxaa keenaya marka dhallinyaradu amni daraan dareemaynaa inay yidhaahdaan waa arrin maxaan ku idhaahdahay maanta duruufaha jira ay dhigaan laakiin waxaan rabaa inaanan lo inaan la wadaago ayaguna ay aan hubo inay markhaati iigan yihiin inta muqdisho ku nool bas maanta amni darrada argagixisada ma dareemaysee caalamkao dhan meel kastoo la joogaa maanta laga dareemaya istanbul brussels baris all of them marka laakiin soomaaliya waa meesha ugu rajo roono way ka soo way ka imaanaysaa magaaladan baabuurka qarxaya iyo qofka isqarxinaya laga cararayo maanta laga cabsa ama shakiga laga qabaayo beri baaban soo marnaba oo dadkaasi waa kuwa soo dhuunta hadda ayagoo aan dhuumanayn oo jidadka taagan ay dadka jidka ku dilayeen ama ku karbaashiyeen ama maxaanku idhahda ay ku ku waxaynayeen yaaba la soo marayba marka maanta ayagoo dhuumaalaysana waxay samaynayaan berrina dhuumaalaysigaasi waa waan ka saa'id calaynaynaa jaaliya haaruun horta intii naga dhimatay dee allah naga allah u naxariisto waana ka xunnahay dad weliba qaali ah ayaa weerarka hadda u dambeeyo tilmaantay nooga dhintay oo aad iyo aad ciidamadeena ka tirsanaa magac iyo muxuu ahay ku lahaa waxaan rabaa siyaasaddii amniga dalka inay fashilantay maya ma qiirsani inay fashilantay waxaan ka hadlaynaa la dagaalan argagixiso waaye amni caadi ama ka hadlayno magaaladan baabuurtaa lagu dhici jiray dadkaa lagu afduuban jiray hablaha soomaaliyeed oo aan dembi lahayn ayaa lagu kufsan jiray dadka jidka inta lagu toogtaa jidka meesha dhinaceeda qayilaad lala fariisan jiray amniga caadiga ee rutiinka ee dawladdu ay ku guulaysato waa kaa maanta ma dhacdo magaalada cusub baabuur in lagu dhaco ma dhacdo qof jidka inta lagu toogto aan argagixisadu aanay samaynin in ninkii toogto haddana meesha inta iska fariisto koob shaaha inta wacdo uu iskaga cabo ma dhacdo in dad inta la afduubto meel lagu xeraysto oo lacag intaasoo lacag ha la isiidaa lagu gorgortamo maalmo dhan lagu gorgortamo oo culimmadu ay cararto oo odayaasha ay cararaan oo waryaha reer hebelahay la yidhaahdo oo lasoo tuugtamo lacag la bixiyo muxuu ahay ma dhacdo haaruun mar kalaan rabaa inaan ku celiyo wixii maalmo yar ka hor gazantib iyo istanbul ka dhacay ama ka dhacay baris iyo iyo maxaanku idhaahdaay brussels waaye waxa muqdisho ka socdaa kama duwana mana dhihi karno dawladahaas caalamkao dhan ayaa fashilmay oo maxaanku idhahda amnigoodii fashilmay soomaaliya amniga caadiga ahay progress aan caadi inuu sameeyey dagaalkii sokee dalkan waa ka dhammaaday fawdadii dagaalka daba socotay oo afduubka lahayd oo dadka dilkiisa lahayd oo jekbointyada sharci darrada ahoo magaalada meel walba yaalo lahayd way ka soo dhammaadeen marka amniga iyo hay-adaha amniga dalkaani way soo korayaan horumar aad iyo aad loo taaban karo dadka soomaalidu maanta ayagoo qurux badan oo xaragoonaya oo baabuur qurqurxan wata magaalada ay ku marayaan oo hodheello qurqurxoon jiifa oo jardiinooyin qurqurxoon galabtii ku soo baxaya ayaa magaalada ka jira marka waxaan dhihi karaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adaheeda amniga intaba horumar buuxo la taaban karay amniga ka gaareen la dagaalanka argagixisadiisa waa socdaa Waxaa- waa dareemi karaa muxuu ahaaye arrintaa ka hadashay ee ku saabsan muxuu ahaaye waa nasiib darro waana waana wax laga xumaada in arday imtixaankii jaamacadda ugu dambe u socdoo kale maanta waddada inuu mari waayo laakiin haddana dhinaca kalena waxaan ku eedaysannahay baabuurta qaraxa wada ee madada dhex mushaaxaysana in la jooji waayo oo la celi waaye maxaa loo dhigi waayo biro loo abin- abin dhaweyta halkaana ka hadlin maxaa biro iyo muxuu ahay jid laamiga loo loo celi waayo baabuurta loo celi waayo baabuurka ugu dambeeya halkaan hotel swl ku qarxay horteeda ayadoo as ciidanka amniga kuwa ka tirsan ay ka daba cararayaan oy gadaal ka xabadaynayaan kuwii halkaa taagnaa isgoysku ku qarxa taagnaana ay xabadaynayaan oo qarxay ee baabuurkii maalin dhaweed airboor ku qaxay laba baabuur oo isdaba socotay ahaayeen midaa check pointiga soo dardaray kii kale xabadeynay joojiyeen markay joojiyeen ay kusii carareen oo ku qarxay dhallinyaro muxuu ahay amniga ka tirsanaa ku dhimatay waxaan rabnaa horta in aan qirno isla ogaano ciidamada dhallinyarada amniga ah ee amniga ku mashquulsani yacni waxa ay samaynayaani ma aha meel dad soo shaqo doonta ma ahan dad naftood hurayaal ah oo ummadda iyo dalka iyo danta dalka iyo amniga nafti u huray waayo dabcan midda aad ka hadashay dowladda federaalka ee soomaaliya sanadkii laba kun iyo laba iyo toban waxaa nimiday ayadoo askartu wax mishaar la yidhaahda aanay qaadanin maalintiina askariga hal doolar oo oo raashina uu leeyahay marar badanna aanaan la helin maanta askariga ka tirsan amniga soomaaliya mishaar uu leeyahay raashinkiisii maalintii halka doolar ahayna waa la laba jibaaray laba doolar uu raashin uu leeyahay laakiin waxa aan laga been sheegi karin waxay tahay annaga dalka dhaqaale yariyaa nahay maaliyadda bajetkeennu waa kooban yahay bajetkeenna intiisa badan weliba mushahar ugu badan yahay boqolkiiba afartan iyo lix afartii toddobadana weliba hay-adaha amnigu ku baxaa bajetka dhan inta ka soo hartaa dowladnimada inteeda kale lagu lagu maareeya sidaas ay tahay dowladda soomaaliya iskuma awoodo bajetkeedaas iyo kaashka dakhliga soo gala inay si joogto ah bisha kowdeeda askarta ama amniga oo dhan mushaarka siiso waxa kale adeega iyo qalabkay u baahan yihiin ay soo iibiso iyadu marka markii qalab ha la soo iibiye la yidhaahdo ilaa askari inuu ammaan sugaan loo baa qoray u baahan yahay rasaas u baahan yahay uniform u baahan yahay dowladda soomaaliyana iibiso haddii caalamka dadka soomaaliyeed aaminsan yihiin qoryaha iyo rasaasta iyo waxa iyo in caalamku noo keeno caalamku hal xabad oo bastoolad ah nama siiyo afartii sanoon joognay caalamku xabad bastoolad ah nama siinin laakiin uniform iyo baabuur cabdibilayaal iyo waa na siiyey laakiin baabuurka cabdibilaha iyo wiilka uniformka gashtay ma dagaalami karaan qoray iyo xabad ka dhacaysa oo nooc walba kale waaweyn haddaanay haysan marka bajetka dowladda in mar walba dhinac loo leexiyo marna hub iyo rasaas loogu soo iibiyo ciidamada labada bilood saddexda bilood oo ku xigtana muxuu ahay mushaarkooda hala siiya la yidhaahdo waayo waxa oo maxaan ku yidhahdaa aad arkaysaan laakiin dowladdu bajetka ay leedahay boqolkiiba afartan iyo toddoba amniguu ku baxaa raashin maxaan ku idhahdaa rasaas mishaar intaba ciidamadii sidaas mishaarka qaadin jira maanta garaaday mishaar ku qaataan dable alifle laba alifle ilaa maxaan ku idhahdaa generaal isku mishaar maaha awalna awalna si simanay u qaadan jireen si siman markiiba la helo gunno yaroo isku midoo jananka iyo askarigu isku si u qaataan marka wax badan waa la soo sameeyey wax badanna dabcan waa naga dhamayiinoo duruufahaasaan ku jirnaa laakiin sheekadan fogaatay ee askari waa gaajaysan yahay ah sida loo sheegay uma jira waxbaa ka jira laakiin sida loo sheegay uma jira Eh, wiilkayga waa runtiis waa walwal jiri kara oo dhab oo maxaan ku idhahdaa saxa waaye laakiin waxaan rabaa Eh, kooxda v o a ee halkan joogta inta aanay muqdisho ka tegin in ay tagaan goobaha muqdisho ku yaalla qaarkood sida beerta nabadda ama xeebta liido dadka joogana ay soo wareystaan eh, dhallinyarada ah iyo meeshii ay ka wada yimaadeen iyo muqdisho markay yimaadeen dareenkooda sida uu yahay inay soo wareystaan oo ay gaarsiiyaan messajkaas waa run dhibaatada la tilmaamay ama la sheegayaa muqdisho culayska wuu haystaa argagixisada dagaalkeeda ah laakiin maanta magaalada muqdisho businesska ama ganacsiyada ka furan ee ho- hotel leh ee maxaan ku rahdaa maqaaxiyo leh ee supermarketyo leh inta badana iska leh ee ee keentay waxay u badan yihiin dad ka yimid ee qurbaha dhallinyarada faraha badan ee maalinta jimcaha kumanaanka gaaraya xinta liida joogana intooda badani waa dad qurbaha ka yimiday ama beerta nabadda joogahay dalka waa lagu soo noqday welina waa sii dhiiri gelinaynaa in lasoo noqdo la yimaado sida bannaanka looga haysto ama masawirka saaxiibadeen saxaafaddu ay bixiyaan midka boqolkiiba boqol amaaha laakiin inaad aragto iyo inaad maqasho waa kala duwan tahay wiilkayga waxaan leeyahay imow magaalada muqdisho ilaahay idankiis waxna ku gaari maayaan waayahay horta dee dhallinyarada as a background waxa waaye mujtamaca qaybta ugu badan waaye laakiin waxaan rabaa wax yar cabdicasiis inaan musawir ka bixiyo xaaladda dhallinyarada soomaaliya joogta kuwii qurbaha tegey ee fursadaha waxbarasho iyo mid walba soo hela maaha soomaaliya dhallinyarada joogtaahi xaaladdeedu waa sidan maalintii burburka dalka uu ka dhacay ee kun sagaal boqol iyo sagaashankii wiilkii ama gabadhii shan sano jirtay da'da iskuulka lagu bilaaba joogtay maanta kow iyo soddon sano ayuu wiilkii jiraa gabadhiina jirtaa waxay u badan tahay inay hooyo tahay wiilkuna uu aabba yahay weligiina aanu iskuul tegin meel xirfad lagu bartana aanu tegin boqolkiiba toddobaatan in lamidana da'daasay ku jiraan oo muxuu ahay sodomeeyada iyo wixii ka yar ah ayay ku jiraan fursadaha shaqada waa middaa daata laga hadlay oo kooban shan kun oo shaqaale ah ayaa dawladda u shaqayso wiilku waa runtiisa laakiin afar sano ka hor kun iyo laba boqolaa u shaqaynaysa dawladda afartii sano shan kunaa shaqaalaha dawladdaee rayidka a gaaray kuma jiraan hay-adaha amniga iyo ciidamada amniga laakiin waxaa shantaa kun ka badan oo kumanaan ah ganacsiga furmay iyo howlaha dib u bilowday dadka ka shaqeeya ama kuwa ayagu labsadooda shaqaysta oo waxay afar sano ka hor magaaladan bajaajka ma ayn jirin maanta meeqa bajaajaa magaalada ku socota meeqaa ku shaqaysata oo ku nool meeqa hodheelaa magaalada ku furan meeqa supermarket meeqa ganacsi inta ka shaqaalaysana ka badan dhallinyaradu markaa duruufaha ay ku sugan yihiin waa waa fursaduhu waa ku yar yihiin waa qiraynaa waa sababtaa sababta dhallinyaro badani ay marmarka qaarkood u duubsadaan kuwa argagixisada ah ama kuwa badaha muxuu ahay burcadbadeedii hore ahaa jir ama hadda badaha ku taariib dhallinyarada annaga waxaan samaynay laba siyaasadood oo ah dhaqankaas iskuul aadid la'aanta ah in la joojiyo oo iskuulaadkii babliga ahay dalka dib looga unko oo laga furo maanta boqol iyo konton kun oo arday ayaa waxay dhigataa iskuulaad dawladdu ay leeyihiin oo bablic ah oo bilowday sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban iskuulkii ugu horreeya babliga ahay oo dawladdu ay leedahay la furay shan kun oo macallin ayaa bayroolka dawladda ku jirto mishaarku marna ha helaan marna ha ka baaqdeen laakiin macallimiin dawladda u qoran oo macallimiintii dawladda ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee kun iyo dhowr boqol oo arday dhigato oo lixba kale waxaan siyaasad dawladdu qaadatay in la joojiyo dhaqanka iskuul aadis la-aanta waa bilow waana sii ballaaran doonaa guulaysanaya mid siyaasadda labaad oo dhallinyaradu ku jiraan waxay dhallinyaradaas ka baxday habkii dhallinyaronimada iyo waxbarashadii iyo diyaargarowgii nolosha ee fursaduhu fursaduhu ay ka lumeen ee u saamixi weysay duruufihii dalka jira awgood in dugsiyo farsamo dib inta loogu furo dib xirfada loo baro si ay nolosha caadiga ahayd ugu soo noqdaan labadaas siyaasadood ayaa dawladdu qaadatay wixii tabardarri iyo awood yari iyo dhaqaale yari ay ka reebtay waa goonigeed laakiin dhallinyarada hadda jirtay cusubna inaanay iskuul la-aan ku dhicin oo aanay iskuulka ka baaqsan kuwii horey uga rumayna in aan nolosha si kale loogu soo celiyo siyaasadda dawladda soomaaliya ee maanta jirta ay qaadatay ay ku shaqaynayso waa intaas oo dhowr dugsiyo xirfadaa iyo dhowr dugsiyo caadi ahba lagu furay maanta dalka ay kaga dhaqan galeen waa tahay aad baad umahadsantahay madaxweyne weli waxaad la socotaan barnaamijkii dhalinyarada magaalada muqdisho iyo dhalinyarada magaalada minneapolis aan ku xiriirinay kulanka dadweyne aan ugu magac darnay barnaamijkan waxaa sidoo kale dadku ay ka daawanayaan websitekeena v o a somali com iyo boggaan ku leenahay facebooka bal haaruun macruuf oo minneapolis jooga aan idinku celiyo haaruun haye